الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay dhaxalkii siiba waxaynu ku jirnay mawaanicul irf waxaa loo yaqaana waxyaalihii dhaxalka iidaya is hortaagayey waxaa inoogu dambeeyey oo sheekhu inooga soo hadlay haddii ay qofka u kulmaan laba jiho oo faral iyo casabo oo isagoo xaasa haddana muctiq noqdo ama isagoo xaasa in adeerna noqdo inuu labada jihaba jihada faralka iyo jihada casabada labadaba uu ku dhaxlayo halkana masaa'il jihooyin marka ay kulmaan faral iyo qaabka loogu dhaxlayo ayuu nooga hadlayaa waana runtii masaa'il masaa'ilka fardiyaadka ee culimmadu ay qadaraan uni hadday taasi dhacdo ama taa la arko weeye bal masaa'ilka qaarkood baa siduu inoogu sheegi doono dee aan islaamba majuusi iyo inay ka dhex dhacdo mooyaane ama yacni shubha ay uga dhacdo mooyaane aan islaamka kama dhex dhici karin qultu waxaa dhi haddaan nawowi ahay fala wujida haddii la helo fii nikaaxil majuusi nimankaa majuusa layaa guurkooda aw shubha ama shubha iyo ismoodsiis hadday ku dhacdo bintun inan hiya iyadu ukhtun walaalna ah warisat bilbuluwati inannimadaasay ku dhaxlaysaa wa qiila waxaa layidhi bihimaa labadoodaba way ku dhaxli wallahu aclam ee walow ishtaraka hadday wadaagaan ihnaani laba fii jihati cusuubatin bay wadaageen wasaada axadumaa midkood wuxuu la kordhay biqaraabatin ukhraa qaraabo kale ka ibnay cammin waa laba ilmaadeero axadumaa midkood aqun liummin uu walaal hooyana yahay falow waxa u sugnaaday ka assudusu lix meelodoo meel walbaaqi baaqiguna baynahumaa dhexdooda ayuu noqon ee falow kaana macahumaa bintun hadday inani la jirto oo la jirkooda inani ay tahay falahaa nisfu nisf baa u sugnaaday walbaaqi baaqiguna baynahumaa dhexdooda ayuu ahaaday sawaabnu isagoo siman yacni si siman ayay u yeelanayaan waqiila waxa la yakhtasu bihi waxaa la gaar noqonayaa alaq walaalka ayaa la gaar noqonayana waa layidhi waxau sheekhu leeyahay qultu waxaa li haddaan nawowi ahay falow wujida haddii la helo fii nikaaxi lmajuusi majuus guurkeed majuus wuxuu ugu gaar yeelayaa waa cidda qabta inay maxaarimtu isguursan karaan nimankaa majuusta unbaa qabaa taariikhda bini aadam iyo bashariyada marka laga hadlayo laga soo bilaabo nebiyullaahi aadam waxaa la tilmaamaa xilliga nebiyullaahi aadam yacni carruurtiisii siday mufasiriin badani ay tilmaameen weeye in inanku yacni doorkiiba ay xawidhali jirtay inan iyo inan mataana ah markaa dee dumar kalena ma jirin kuwa walaalaha iyo hooyadood iyo aabbahood mooyaane cid kale adduunka ma joogin waxa dumarna dee waa walaalahaas iyo hooyada unbaa joogay inan inankiiba markaa inanta la mataanta ay ka xaramaya takane mataanta kaleabuu guursanayay way soo wadeen oo ilaa nebiyullaahi muuse yacni ibn bunturaka ayaa bannaanayd bay yidhaahdaan innaga dee sharcigeenna waynu ognahay oo dumarka maxaarimtaa kitaabu nikaax bay inoogu iman doonaan markaa cid bannaysay maxaarimta iyo dadka aaniskayni inay iskuursaan majuusunba jirtaan dadka dalcaabudka ah markaa fala wujida fii nikaaxilmajuusi majuusta aan waxba ka xaraamtimaysnayn guurkooda haddii laga helo awi shubha ama dee ismootiisu dhinku xaaskiisii moodo oo deetana saa'ilma u kaga dhalo haddii la hela bintun hiyo ukhtun mar waa inan tii u dhalay marna waa walaashii yacni marna waa inan marna waa walaa xag xagga hadday ka walaala yihiin masalan kaa majuusigaabaa dee inantiisii u tegey inan buu ka dhalay tii wax dhashadaa markaa dhibatay inantan markaa ay ka tagtay markaa mad adeegto ayaa dhasho waa hooyadeed markaa marka adeegtana dee ninbaa wada dhalay oo waa walaasheed aabbo markaa bintun iyo ukhtun mar waa inan marna waa walaal oo majuusigaasa waxaa li inantiisii u tegay inan buu ka dhalay tii markaa weynayde wax dhashay baa dhimatay tan soo hadhay ee yari dee mar waa hooyadee tan dhibatay marna waa walaasheed xagga aabbo walidad waxay ku dhaxlaysaa bilbunuwati inadnimadaasay ku dhaxlaysaa oo kala barhkii unbay qaadan kala barhkii ayay qaadanaysaa oo haddii masalan isagu dhinto dee laba hablood ugadaba sulusaan bay qaadan laakiin hadday taweyn markaa dhimato ti yarayda joogto waa walaasheed waana inanteedii marka nis ayuunbay iyadu qaadanaysaa walaaltinimadana waa dhacaysaa wixii soo hadhaya caasimka ayaa qaadanaya haddii kale baytulmaalka ayaa qaadanaya leanna waxay leeyihin waa laba qaraabo mid walba markay keliyowdo gaar loogu dhexlayay hadday kulmeenna labada taa xooga badan unbaa lagu dhexlayaa waxay la mid tahay walaashii xagga hooye xagga aabbo labada qaraababa markumay wada dhexlaynin oo mar may odhanaynin nis waxaan ku qaadanayaa walaaltinimada aabbo sudusna waxaan ku qaadanaya walaaltinimada hooyo may odhanaynin waa ti oo kale markaa waxay ku dhexlaysaa inannimada wa qiila waxaala bihimaa labadaba way ku dhexlaysaa inannimada iyo walaaltinimadaba wallahu aclam dabeetana xoolihii way wada qaadanaysaa hadday keliyowdo taasi waa taa waxaa kaluu sheekhu uhi walow ishtaraka isnaani laba hadday wadaagaan macnaha shubahaduna dee waa inuu inantiisii xaaskiisii moodo oo dabeetana si ay ku dhasho shubahada yacnisaaba ka dhici kartaa walow ishtaraka isnaani hadday laba wadaagaan fii jihati cusuubatin jiha casabay wadaageen wazaada axadumaa ka kale wuxuu kala dheer yahay biqaraabatin ukhraa qaraabo kale ayuu kala dheer yahay oo midkooda ayaa markaa jihada cusubaday wadaagoon mooyaane qaraabo kale la dheer ka ibnay cammin waa laba ilmaadeer oo axadumaa midkood akhun liummin walaal hooyo yahay falahu kaa waxa u sugnaaday assudusu taa walaalkooyo sudus baa u sugnaaday oo dee aqali umkahay sudus buu qaaday markuu keli yahay walbaaqii inta soo hadhayna baynahumaa dhexdooday ahaatee oo way wada casabaynayaan dee ilmaanirnimada way wada wadaagaan oo masaladuna sideebay suuradeedu tahay waxaa la yidhi waa in laba walaalaahi ay isaga dambeeyaan ruux dumara mid walbana ay inan u dhasho ninbaa xaas qabayoo inan bay u dhashay deeta gaba soo qaadinu ka dhintay amaba uu furayba kii kale ayaa guursaday kiina inan bay u dhashay midkood baa haddaba waxaad tidhaa kan dambaba ee wax dumaalayba dhahoo ayaa wuxuu leeyahay inan kaloo gabarh kale u dhashay inan kaloo gabarh kale u dhashay buu leeyihi markaa labadiisan inan ee isaguu dhalay kanuu gabadhan dumaashaa ka dhaliyo kan gabadha kale uu ka dhalay kan kale dhinac waa kala ilmaadeen midkoodna walaal hooyuu leeyahay midkoodna walaal hooyuu leeyahay markaa markay sidaa tahay waxaa dhintay kii isagu ninkii hore dhalay labadan soo haray mid waa ilmaadeer keliya uun midda hooyay wada wadaagaan oo waa ilmaadeerna waa yihiin hooyana waa wadaagaan markaa markay sidaas oo kale tahay kanay hooyada wadaagaan ay isku hooyada yihiin falahu sudus inta soo hadhay walbaaqiina baynahumaa intan baaqigaa soo hadhay oo labadoodaa ilmaadeernimadii ku qaybsanaya kana walaal hooyanimadii wuxuu ku qaatay sudus ee falow kaana macahumaa hadday la jirta bintu niirani masalan ninkan dhintay ayaa inan ka tegey inantaa iyo walaalay xagga hooyo ka walaala yihiin xagga yani xagga hooye ay ka walaala yihiin iyo dhinacna ka ilmaadeer yihiin iyo mid ay markaa xagga ay ilmaadeeru yihiin ayuu ka tegey inanna waa joogtaa falahaa inantu nisfun bay leedahay kalabar bay yeelan waalbaaqiina baynahumaa baaqiguna dhexdooda sawaon mislan baa ayuu ahaaday waayo walaaltinimadii xagga hooye waxaa xijaabaysaa inantanaa xijaabaysaa ilaa akha liumkaa walaashu inantu ay xijaabi jirtay walad baa xijaabi jiray markaa inantu markay niskeeda qaadato labadan soo hadhay ee ilmaadeerka ahi way qaybsanayaanun waayo waanimadii hooye u suduska ku qaadanayeyna dee waxaa xijaabaysa inantanaa xijaabtay wa qiila waxaa la ikhtasu bihi intan soo hadhay inanta ka soo hadhay alaakhu walaalka kanay xaggooda ka walaalayihiin ayuunbaa markaa ku gaar noqonayo qaadanaya leanno mar hadday inantani ka qaatay qaraabatulum inuu ku qaato cusuubadiisii ayaa rajaxmayso xoogaysanayso waxay ka dhigan tahay bay leeyihin walaal xagga hooyo xagga aabbo oo la joogo walaal xagga aabbo saas ayay yidhahdeen ka soo gudub waman istamaca fiihi qofkay ku kulmaan jihataa fardin laba jiro faral ayaa ku kulmay warisa biaqwaahumaa faqad ayuu ku dhaxlay waalquwatuna bian taxjuba ikhdaahumaa labada jaanib fil ukhraa kala weynay xijaabayso ow ama laa tujabu aw laa tucjab ama waa inaan la xijaabayinba ow ama takuuna waa inay ahaato aqala xajman midkeeda xijaab yar falawalu toore ka bindin hiya ukhtun lium weeye bian yadaa majuusiyun ow muslimun baa bishubhatin ummahu ugu tegey fatalida bintan dabeetana ay dhasho wathani ka labaadna ka ummin weeye hiya ukhtun liabina bian yataa bintahu waa inuu markaa wax ka dhigo fatalida bintan ay dhasho wasaaliduka saddexaadna ka ummi ummin oo hiya iyadu ukhtuna weeye bian yataa hadihi binta haaniya waa inuu u taga oo fatalida waladan ilmo ay dhashaa faluulaa ummu ummihi wa ukhtuhuna weeye waxau sheekhu leeyahay waman istamaca fiihi jihata fardin cidday ku kulmaan laba jiho faral laba jiho oo wax lagu wada dhaxlo ayaa ku kulmay warifa biaqwaahumaa faqadkooda xoogga badan ayuubu ku dhaxlayaa labada jaatooda xoogga badan ayuu ku dhaxlayaa sidaa shaaficiyada maalikiyada la qabtaa zayd ibnu saabit iyo ibnu cabbaasii baa laga wariyaa waa laba qaraabo mid walba gaar loogu dhexla maray kelido hadday kulmaanna labadii lagu wada dhexli maayo sida uktadii liabin wa umminka ahayd aanay niskana aabbaha ugu dhexlaynin suduskana ukuwa hooye aanay u dhexlaynin abu xaniifa iyo imaam axmed waxay qabaan inuu labadaba ku dhaxlayo shaaficiyada ibnu surayjiya baa qaba waxaana u dhexeeya tan iyo markay jiha faral iyo casaba ku kulmaan ee uu ku wada dhexlayey waxay leeyihiin faral iyo casaba in la kulmiyo sharciga ayaa sugo aabbahayo awogu markay ilan la joogaan oo kale waa ku dhexlayeen laakiin laba faral in la kulmiyo sharcigu meel ictibaariyey ma jirto sharcigu ma ictibaarinin haddana waxaad weydta xoogga badan buu ku dhaxlayaa oo see u kala xoog badan yihiin baa haddaba isweydiin leh labada jiro see u kala xoog badanayaan wuxuu sheekhu yidhi waalquwatu xagga quwada labada jehe waxay ku kala xoog badan yihiin bian taxjuba ixdaahuma alukhraa waa inay midkood jihada kala xijaabayso xijaab xirmaan ama xijaab nusqaameed markaastabu xijaabaysaa xoog badanuu ku dhaxlayaa ow ama laa tucjaba midood baan aslan lamaba xijaabinba takaana waa la xijaabaa ow ama waa la xijaabaaye takuun waxaynu aqala xajban midka xijaab labada waa la xijaab laakiin midkood baa xijaabkeedu yar yahay in la xijaaba uu yar yahay tusaalayaashaynu ku garan waa saddex arrimood falawalu ka hore oo markay labada jiho midood midda kala xijaabayso ka bintin waa inan hiya ukhtun liummin walaal hooyana ah dhinac waa ka binto dhinacna waa ka walaal hooyo gaayadaa majuusiyun majuusigii aan maxaarimtu dee isaga waxba aan eegdiisa xaaraanta ka ahayn ayaa hooyadii u tegey ow muslimun bishubha ama muslim baa shubha hooyadii umma hooyadii ugu tegey fatalida bintan deetaa ay dhasha inan haddana aabbaheed marka uu dhinto mar dee waxa weeyaan waa inannimo oo aabbaheed bay inannimo ku dhaxlaysaa xaggan hooye markaad ka eegtana dee waxay kala tahay walaal hooyo xaggana walaal hooyay kala tahay waxaa li majuusi ama muslim abishabati uma ugu tegey dabeetana inan bay dhashay ogobay mar dee hooyadana labadoodaba wada dhashay oo waa walaalo xagga hooyo marna isagii baa dalayo waa inantiisii marka waxay ku dhaxlaysaa un inannimada ee walaalnimada ku dhaxli mayso lianna quwada liumka bintanimadana xijaabaysaa oo bintada ukhtada liumka way xijaabaysa taasi waa marka bian taxjuba ixdaahuma alufraa ay tahay ow laa tuxjaba markaan mid laba xijaabaynin aslanba aan mid laba xijaabinba oo warasadana qaar aan la xijaabin baa jiray xajbulxirmaan bilashkhaas aanu ku dhicin labada aabba iyo labada zawj iyo waladu sulbiga waa intaa bishaacla dhigayay xajbulxirmaan bilashkhaas kuma dhaco markaa waa maxay tanna ka ummin waa hooye hiya ukhtun liabin waana walaal xagga aabbo waana hooye waana walaal xagga aabbo bian yataa waa inuu majuusigii ama muslimi bishubha ugu tagaa bintow inantiisii oo fatalidaa dhasha bintan inan markaa ay dhasho dabeetana ay tayari ee la dhalay ay dhimato markaa tan dhashay markaa mar yacni waa u hooyo marna waa walaalo oo nin baa wada dhalay laba jihaa ku kulmay markaasoo mar waa hooyo waa jihada hooyanimo marna waa jihadan walaalnimo haddaba jihadan walaalnimada aslan ah hooyanimada iyada laga xijaabo jihadan walaalnimada waa la xijaabaa markaa waxay ku dhaxlaysaa un hooyanimada ayay ku dhaxlaysaa walaaltinimada ku dhaxli mayso markaasina waa kaa wahaaliduka saddexaad ee marka ay middood midda kale ka xajmi yar tahay labada jee middood midda kale markay ka xajmi yar tahay ka ummi ummin iyo ukhtun waa ayey marna waa walaal aabbo hooyada hooyadeed weeye marna waa walaal bian yataa waa inuu u tagaa majuusiga ama muslimkaasi bishubha hadihi lbinta athaaniya inanta labaad inanta labaad ayuu u tegey fatalida waladan dabeetana ay ilma dhasho hay markii hore inantiisa inan bay dhashay haddana inantiibuu usii tegey ilmay fatalida walad markaa ilma ay dhashay faluulaa haddaba ta hore hadday tan labaad dhimato tan marka yani ta ta hadday dhimato markaa ta hore ee ayaydahi hadday dhimato dee marka ilmaha loo eego waa ummu ummihi hooyadii hooyadeed weeye waa ukhtuu dhinaca marka laga eegana dee waa walaashii dhinaca kale marka laga eegana waa walaashii ab marka ilmuhu hadduu dhinto inanta hore ayaynimun bay ku dhaxlaysaa walaaltinimo ku dhaxli mayso lianno ayayda ayaa ka xajbi yar walaasha oo ayayda dee hooye unbaa xijaabtaa ukhtada laakiin jamaaciya kooxbaa xijaabta saynu horu soo marnay waa fahamteen baan filaya faslun waxaanu sheekhu markaa ka hadlin hadday markaa laba casaba kulmaan haba korin mayso hadduu walaal yahay marna muctiq yahay dee tii uu ku dhaxlaaba markaa mid buu ku dhammaysanayaa iyada taa waxba kuma sii hoos jiraan faslun haadakani faasilun mid inoo kala saari weeye wixii hore soo socdaiyo waxa soo socda fii usuuli lmasaa'ili wamaa yacuunu minhaa wa qismatu tarika waa saddex arrimood masaa-ishu usuushoodii halay ka soo kacaan usushaa wixii ka cawlma iyo tarikada qaabka loo qaybiyo laba faracun baa ku xiga markaa farac tasxiixu lmasaa'il iyo farac munaasakhaad ah saasaa markaa dhaxalka uu sheekhu minhaajku ku dhammeeyaa wuxuuli sheekhu in kaanat alwarasatu hadda waa qaabkaad ku qiibinaysay hadda waad soo ogaatay cid kastoo wax qaadata oo faral leh faralkay wax ku qaadatay waad soo ogaatay casabadii iyo qiimaheediina waad soo ogaatay xajbigiina waad soo ogaatay ee maacuusigii dawaakeni markaa u qaybisay oo daxasiisa aun baa ku hadhay markaa haddaba qaabkii adeeraa wuxuu ku qaybinaysay ayuu halkan nooga gelayaa wuxuuli sheekhu in kaanat alwarasatu dadkan dhaxlaya haddayin casabaatin casabooyin hadday yihiin qusima almaalu xoolaa bisawiyati si isleeg baa loogu qaybin in tamax hadduu dukuuran hadday u badax tiran yihiin rag aw inaafan ama dhadig wain ijtamaca sifaani hadday labada kooxoodba kulmaan labadaas idliba qudira kullu dakarin mid kastoo lab unfayayni laba dhadig ayaa laga soo qaadi wa cadadu ru'uusi lmaqsuumi calayhim kuwa loo qaybinaya madaxooda tiradiisuna aslu lmas'alati mas'alada asalkeedii weeye wuxuu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala in kaanat alwarasatu casabaat waraasadan qofku ka dhintay hadday yihiin dadkii casabaadka ahaa ee aan wax go-an lahayn aan dadkii faralka iyo waxa go-an wax ku dhexli jiray ma ahee waa dadkii casabaadkii wax ku qaadan jiray weliba casabaatu nafs ayaa looga jeedaa oo anadi waxay ka yimaadeen jihatu lburuwa jihatu lubuwa jihatu lukhuwa jihatu lcumuuma amartaajiyunbay ka yimaadeen waa wiilashii u dhalay walaalihii adeeradii aabba iyo awow jihooyinkii casabaatu nafsi ka yimaadaan waa halkaa dumarka dhinac kulunbay kaga timaadaan waa xagga walaaga hadday warasa markaa casabaad yihiin qusimal maalu xoolaha waxaa loogu qayn bisawiyati si isleeg intaba haduu dukuuran hadday u badax tiran yihiin rag oo waa maxay waa wiilalun yacni hadday laba yihiin laba unuga qadi hadday saddex yihiin saddex ba ugunugu qaybi hadday toban yihiin toban unugadhi ugu qaybi hadday soddon yihiin soddon unuga dhig madaxoodaasun si siban baad ugu qaybin aw inaasan aw tamaxaduu inaasan waxay u badax tirmeen hablown yani dhadiguun dhadig casabaahina meel qura unbay dhaxalka ka suurto galaan oon hadda inaga suurtagalahaynoo waa markay yihiin dumar wax xoreeyey qofkani qof la xoreeyey markuu ahaa ee dabeetana cid nasabkiisiya la waayo oo layla yaa xoreeyey saddex islaamood baa xoreeyey casaba binafsi bay islaamahaasi noqonayaan oo si siman baa loogu qaybin walaysa fi nisaa'i turun casaba ila alatii manat bicitqi raqaba dumarku casaba binafsi male gabadhaa iyadu xoraysi mooyaane halkaa waa fahamteen wain ijtamaca sinfaani hadday labadii sin labkiiyo dadigii hadday kulmaan qof baa dhintay islaam baa dhimatay oday baa dhintay inama iyo hablaba wuu ka tegey sideed wuxuu ku qaybin qudira kullu dakarin mid kasta oo lab waxaa lagu qadari unfayayni laba dhadig ama laba hablood baa laga dhigi mid kasta oo lab waxaa laga dhigi laba hablood dabeetana markay rag soco ahaayeen ama duwar soco ahaayeen waxaanu si siman baa loogu qaybin markay labadii sinfi ay kulmeen raggee dumarna qudira kullu dakarin untayni laba hablood baa laga soo qaaday wa cadadu ru'uusi lmaqsuumi calayhim wa aslu lmasalati marka wa cadadu waa mubtada muahara weye khabar muqadama wey wa aslu lmasalatina waa mubtada muahara wa aslu lmas'alati masalada asalkeed wuxuu noqonaya markaa cadadu ru'uusi lmaqsuumi calayhim kuwa loo qaybinayo madaxyadooda tibadooda oo masalan hadday yihiin laba inan ama inan iyo laba hablood ka soo qaad waa inan iyo laba hablood buu ka tegey inankiina laba madax ka soo qaad labadii habloodna waa laba madax afar baad ugu qaybin inankina laba qoraad siin inantana labada habloodna min qori baad siin laba inan iyo laba hablood buu ka tegey inamada afar hablood baad ka soo qaadiyo labada lix baad ugu qaybin waa sidaasuun inamadu intay doonaanba ha ahaadaane midkiiba laba hablood mada xisaabin sidaasaad markaa wax ugu qaybinaysaa waxaa yacni maanta laga hadlaa ama islaamka lagu dhaleeceeyaa ilahay baana yidhi yuusiikum allahu fii awlaadikum lildakari mithlu xadi lunhayayn ilaahay ina abuuray ee kana inan ka dhigay kana inan ka dhigay ayaa yidhi inankina wuxuu yeelanayaa laba qori inantii qori bay yeelanaysaa hadal ma yeelan markaa ninkii ku haysaa isagu cid ha abuurto dabeetana ha sino laakiin dadkan ilaahay baa abuuray inankana inan ka dhigay inantana inan ka dhigay inantana inan ka dhigay inankana inan ka dhigay isagaana saanka ugu qaybiya hadal ma yeelo haddaynu se isweydiinno oon idhaahno xigmadda ku jirtaa maxay tahay ee loogu kala badiyey waxyaalo badan baynu arki karnaa horta mid waa islaamka marka laga hadlayo ruuxa dumar ah yacni qarasheeda iyo baahideedaba cid ayaa la saaray mar aabaheed bay saarantay haddaanu jirin walaalkeed bay saarantay haddaanu jirin inankeeday saarantay ama saygeeda iyo ninka qaba ayay saaran tahay waa islaamka marka laga hadlayo maaha waaqiceenan iyo ka hadli mayno sia jirta iyo dadkan markaa iyagu dee aan islaam ba shaqo ku lahayn waxba ku dhaqmaynin haddii la waayo dee waa inay dawladdu masruudaayee kafaalo qaadataa rasuuqa lagu soo dayn maaye wixii islaamku sheegaya sidii dadka baahan loo kafaalo qaadanaya maanta nimanka gaaladaaba qaatay oo iyagu isu kafaalo qaata innagana inaynu dagaalana ubay inoo dhiibeen ee gawla isku hayno marka waa mida horta iyada baahideedoo dhan saasaa cid loo saaray midda labaad ruuxa dumari cid inay nafaqayso islaamku ma saarin xataa nafdeeda inay nafaqayso hadday xataa xoola leedahay mid iyo neelo tahay adugu aada cantayni aday ku saarantay adaad doontay mar adigu soo maad guursanin hadday midyaneelataad ma cantinaya adaa laga rabaa masruufkeedii ninku isagu ehel iyo qaraabo iyo xasba isaga ayaa masruufaya midda saddexaad dee ninku baahiyaha uu qaba xoolaha iyo waajibaadka xooleed ee saarani way ka badan yihiin baahida ay ruuxdooda duca saaran waa midda afraade markaa hadda qoys la noqonayo meherkii ninkuu isagaa bixinaya isagaa hoygii iyo gurigii la gelaya isagaa laga rabaa raashinkii isagaa laga rabaa arabeelkii isagaa laga rabaa xaaskii carruurtaba shalay caley waxaa lacagtii waxbarasho isagaa laga rabaa takaaliiftii cilaajkiiyo dawada isagaa laga rabaa waxa la yaaliya waxaasoo dhan isaga ayay saaran yihiin tana inuu kusii darnay ee gabaabtiya yaradba isagaa laga rabaa ruuxdu ahayd waxba lagama rabo markaa inankii iyo inantii uu ninku ka wada dhintay marka loo qaybinayo dee inankiina masalan hadduu saddex kun oo dollar ka dhinto inankiina labaa la siin inantiina mid baa la siin dee inanta ayadu weliba isagaa masruufkeeda kunkeeda haysata isagaa masruufkeedii laga rabaa masruufkeedii isagaa laga rabaa hadday guursatana hunkeedii xagga dambey gashanaysaay meherkeedi iyo gurigeedi iyo radeerki iyo raashigeediiba nin kalaa laga rabaa meherkana weliba way kasii rabtaa iyadu waxaa laga hunkeedii inay dhowrkuwa kaba meherada iyo dahabana ku darsato masruufkeedii waxaa lagu saasuu ugu kala bediyey waxaasaa kala saaran ee maaha iska qalabun marka waa wacdada waa qudira kulu dakari unhayeyn wacdo ru'si lmansuubi calayhim aslu masalati masalada asalkeeda weeye wain kaana fiihim duu fardin haddaba waxaa ku sugan mid faral leh oo dawaa fardayni ama laba faral kuwa leh mutamaasilayn oo isku mid ah falmas'alatu mas'aladu min makhraji dalika alkasb jabkaa halkuu ka baxayo weeye masaladu famakhraju nisri ithnaani waa laba wasulufina talaatatu waa saddex warubucina arbacatu waa afar wasudusina sitatu waa lix wathumuni thamaniyatu waa sideed waxau sheekhu leeyahay wain kaana fiihim dadkan laga tegayee wax dhaxlaya hadduu ku jiro duu fardin mid faral le baa ku jira faral wax ku qaadanaya lixdii faran midkood masalan dee midkaa doontaa waad ka dhigi kartaa mid alligaaliyo midkaa doonto dadkii duu faralka ahaa mid mislabaad ka dhigi karta mid suluslaad ka dhigi kartaa mid rubuclaad ka dhigi mid sudusle mid sulusaanle ayaad ka dhigi kartaa hal faral baa ku jira falmasalatu min makhraji dalika alkasr kasrigaa iyo jabkaasi halkuu ka baxayee ugu yar ayuunbaad ka dhisi aw dhawaa fardayni mutamasilayni laba faral oo isku mid a ayaa ku jira laba faral oo isku mid a ayaa masalada ku jira oo waa maxay waa hooye iyo walaal xagga hooye iyo walaal xagga aabbo imika hooyadu maxay leeday walaalo tacaduday baa jira sudus bay leeday walaalka xagga hooyada muxuu leeyahay lawaa mid qula sudus buu leeyahay masaladii laba sudus baa ku wada jira min makhraji dalika alkasri lixdaad ku dhis marka waxay wanaageen markaa faralkii iyo makhrajkiiba isku mid bay ka noqdeen mararka qaarkoodna makhrajkii halkuu ka baxayuba iskaga mid ka noqdaane waxay se iska khilaafayaan xagga faralka oo masalan wuxuu ka tegeen laba hablood oo ay xagga hooye xagga aababa ka walaala yihiin iyo laba hablood ay xagga hooyun ka walaalayo aleerkiibu ka tegey qof iminka labadan hablood ee xagga hooye xagga aaba ay ka walaala yihiin maxay rabaan hulusaan labadan umkana maxay rabaan hulus fain kaanuu agsara min dalika fushrakaan fi hulus aleerku isagu waa casabo labadoodii faral way kala duwan yihiin oo waa sulusaan iyo sulus laakiin makhrajkaa ka dhexeeyo sulus ah ayay ka wada baxaan saddex bay ka wada baxaan markaa hadday mutamaasilayiin xagga faralka iyo xagga makhrajkaba ama hadday xagga maqladka u ka mid yasiin xagga farqa iska khilaafsan yihiin falmas'alatu mas'alada asrigeedu min makhraji daalika alqasr qasriga ila waa wada kusuur dhammaantood waxaan oo dhan jabkaa ila niski waxa weeye waa laba hal la duldhigay waa wada jab jabkaas halka uu ka baxayo ugu hoosaysaa ayuunbaa laga dhisayaa waa masalada haddaan casaba ku jirin hadday ku jirtana iyada waa la mid masalan nin baa dhintay dee ruux dumara dhibato waxay ka tegtay ninkeedii iyo walaasheed bay xagga ayo xaggaaba ka walaaliyiin ama xagga aban ka walaaliyiin maxaa ku jira hadda laba faral oo isku mid a waa waa dee mid waliba nisbay leedahay laba un baad ugu dhashay midba mid u dhiib nisbiyatayn baa la yidhaahdaa faraa'ida kuma sugnaa laba qof oo mid nis dhaxlayoon labadooda ahayn yatiimataynna waa la yidhaahdaa wax kula mida baan jirin makrajna waxaynu halka ugu yaru ka baxayo haddaba fa makraju nis nis halkuu ka baxaa isnaani waa laba haddii qofkan faralkani uu yahay faralkani hadduu yahay yacni nis hadduu yahay oo waa zawj waa binto waa bintulibni waa ukhta shaqiiqa waa ukhta liab shantaasaa nis wax ku qaadan jiray halkeed uga dhisi ismaan waa laba un wain takun min aslihaa tasixu fatarku tadwiilin xisaabi ribxun markaa tasiixa ay raxmideedu ka hadlayay wuxu uhi hadday hadday asalkeedaa ka ansaxayso inaad wax darbisood wax jaraysaa oo iska dhaysa waa ribxi markaa hadday laba wixii aad laba kaasi garta afar leed ka dhigtaa maa tee lix ku dhis waa qalad baa lagu odhanaya sow nis iyo nis ma laha labiyo laba unaga dhig haddaad tidhaahdo laba nin baan wax idinku qaybinayaa oo si isleegu leh oo tidhaahdo labiyo toban dari ka dhigo oo kaale lix siiya kaale lix siiya miyaanay ka fudaa inaad tidhaahdo labiyo laba unka kala dhigta gebiga kala baro un marka halka ugu yar ayaa laga bixiyaa fa makraju nis isnaani labaa ugu yar wa thulusi wa makraju thulus thulus yaa wax ku qaadanayay tee laba waa hooye walad weyde waladki waladki weyde walaalo tacaduday weydey iyo waladul um tacaduday labadaa nuso may hayn ayana talaatatu waa saddex hooye ayaad markaa doonaysaa balarkeedi inaad cid kale lama joogto ama casawun baad la joogtaa dee saddex un ku dhiso halkeeda sii waladul um baa jooga dee saddex un ugu dhiso halkiisa sii laakiin lix inaad ka dhisto iyo labayo toban inaad ka dhisto iyo sideed iyo toban inaad ka dhisto tagaagama baahna wa rubucu rubucuna arbacatun afar makraju rubucna waa arbaca afar buu ka baxa sideedna ka dhisi maysid labayo tobanna ka dhisi maysid rubucna yaa wax ku qaadanayay zawjun lizawjatihi walad iyo zawjatun laysa lizawjiha walad waa labadaa isweydaarkaa ayay wax ku dhaxlayay gabar baa dhibato waxay ka tagtay ninkeedii waxu badana kamay tegin uwadna bay ka tagtay rubuc buu qaadan ama nin baa dhinto xaaskiisa guda uwadna kama tegin rubuc bay qaadan marka afarun baad ku dhisi halun baad siinta kalena ciddi ilahi calfaa qaadan wa sudusi suduska makrajkiisuna waa sittatun dad badan isaga toddoba abaa wax ku qaadanayay aaba wax ku qaadanaya awowbaa wax ku qaadanayay oo hooye marka waladla joogaa ku qaadaysay oo waladrun baa ku qaadanaysay oo bintulibni bintu sulbi la joogtaa waa ku qaadaysay oo ukhta liaab ukhta shaqiiqa la joogtaa ku qaadanaysay way fara badnaayeen iyagana waxaad ugu dhisaysaa u leehay wa sumuni wa makraju sumun sidee yani sumun oo islaani unay wax ku qaadanaysayna thamaaniyatun sideed weeye saasaad uga cadadka ugu yeelani saxiixani waa laba cadadka ugu yeelana saddex saxiixani waa saddex cadadka ugu yeeray afar saxiixani waa afar cadadka ugu yeeray lix saxiixani waa sudus saxiixani waa lix cadadka ugu yeeray sudus saxiixanina waa tamaaniya taana intaa kaga soo gudub sumunkii isaga inooma soo qaadin waxaan leeyahay sulusaanki inooma soo qaadin leanna waxaa leeyihin isagu mid gaarkiisa u taagan mahay waa sulus la labanlaabay un waa sulus la labanlaabay un weeye intaa ka sugni wuxuuhi wa in kaana haddaba hadday masalada ku sugan yihiin fardaani mukhtalifaalmakhraji meel ka baxoodu uu iskhilaafsan yahay meeshay ka baxayeen ayaa iskhilaafsan waa kala yari kala badan yihiin bal waa adeegay fain tadaakhala makhrajahumaa haddii labadooda makhraj ay isgudagelayaan fa aslulmas'alati masalada asligeeda aksaruhumaa waa kooda badan ka sudusin iyo wa sulusinba weeye wa in tawaafaqaa hadday iswaafaqaanna duriba wafqu axadihimaa midkood wafqigiisa fil aakhiri ayaa lagu dhufalaya walxaasilu waxaa soo xasilgalma aslulmas'alati weeye wadalika midal ka sudusin iyo wasumin weye falaslu arbacatun wa cishruuna asalku waa afar iyo labaatan wa in tabaayanaa hadday iskhilaafaan ay kala tagaanna duriba kullun midbaa fii kullin mid dhammaantii baa ka kale dhammaantii lagu dhufan walxaasiluna alaslu buu noqonaya ka sulusin iyo wa rubuucinba weeye falaslu itnaa cashara asalku waa labiyo toban wuxuuna yidhi sheekhu wain kaana masaladan iyo dadkan laga dhintay faralkan ay qaadanayaan hadduu ku sugan yahay fardaani laba faral mukhtalifa almakhraj oo makhrajkoodiiyo meeshay ka baxayaan ay iskhilaafsan tahay ayaa ku wada sugan bal waad eegi inay tanaasulkii weyn aga hadhayeen inay istadaakulaan inay istawaafuqaan iyo inay istabaayunaan tadaakul tawaafuq iyo tabaayun sheekhu isagaa dib inooga macnayn doono matni uu inoogu macnayn doono minhaaj laba xantabaa layidhi haddaba haddii ay fain tadaakhalaan makhrajahumaa labada makhraj hadday istadaakulayaan isgudagelayaan mutadaakhilaanna waxaa la yidhaha laba kastoo tiro oo iskhilaafsanoo kooda yari qaybka weynu kami qaybka weynu yahay oo aan niskiina ka badnayn niskiina ka yari niskiina aanu ka badnayn sida saddex ay sagaal ama saddex lix marka waa maxay labadaa fari ka sudusin iyo wa sulusinba weeye waa sudus iyo sulus oo waa maxay qof baa dhintay oo wuxuu ka tegay hooyadii iyo walaalkii xagga hooyo maxaa ku sugan iminka sulus oo hooyadu ay doonayso akhaliumka oo sudus doonaya marka waa mutadaakhilaan asalka masaladu waa kooda badanoo halkaad saddex kaga dhisi lahayd ayuba waxaad kaga dhisaysaa lix waayo saddexdani lixdanay hoos gelaysaa wixii aad saddex ka helayd baad lixdanna ka helaysaa oo suduskaa badan waa hoos gelaya markaa lixun baad ugu dhisi lix markaad ugu dhisto hooyada suduskeeda ka sii suduskeeda ka sii oo laba akhali umkaana suduskiisa ka siiyo hala inta soo dhida adeerkaa qaadanaya taasina waa taa wain tawaafaqaa wain kaana fi lmas'alati fardaani wa tawaafaqaa hadday masalada ku sugan yihiin laba faral labada faralna ay iswaafaqaan yacni waxaa jira mid sade mid yani isuma qaybsamayaane waxa saddexaad ayaa qaybinaya isagaa inoo keeni doono sheekhu mutawaafiqaan baa la yidhaahdaa haddii tawaafuqu ka dhaxeeyo oo jismiga ajzaa'i ay isku waafaqsan yihiin oo tawaafuq ka dhaxeeyo duriba wafqu axadihimaa midkood wafqigiisa ayaa fil aakhari kii kaloo dhammaystiran lagu dhufaraya walxaasilu wixii ka soo xaasila ayaa aslu lmas'alati masalada asalkeedu uu noqonaya ka sudusin wa humunin waaba sudus iyo humun nin baa dhintay wuxuu ka tegay hooyadii iyo xaaskiisii iyo inanu dhalay iminka hooyada dee farac waarisa baa jooga maxay leedahay sudus zawjaduna farac waarisa baa jooga maxay leedahay humun labadii faral markaad isu eegtana waxaa leeyahay tawaafuq binisbaa ka dhaxeeya nisbay isku waafaqsan yihiin mid niskii qaad ka kala ku dhufo lix yani makhraju sudusow lix ma ahayn makhraju humunasow sideed ma ahayn suduska niskii waa saddexa qaadoo sideed ku dhufo afar iyo labaatan haddaad sideedda niskii qaado afarood lix ku dhufatona waa afar iyo labaatan halkaasuu kuu noqonaya masalihii markaana baleeta waa ku jiro wain kaana fi lmas'alati fardaani watabaayana labadoodii makhrajna waa kala tegeen mana istadaaqulayaan mana istawaafaqayaan duriba kullun mid baa dhammaantii waxaa lagu dhufanaya fii kullinka kale waalxaasilu waxa soo xaasilgalaba ismubaashira alaslu asalkii masalada weeye asalkii masalada weeye tusaale ahaan ka hulusin iyo wa rubucinba weeye waa hulus iyo rubuc oo nin baa dhintay wuxuu ka tegay hooyadii xaaskiisii walaal ay xagga aabba ka walaala yihiin iminka hooyadu dee faracnama joogo walaalo tacaduyma joogaan sulus bay leedahay xaaskuna mar haddaanay awlaadi joogin rubuc bay leedahay labada makradi markaad isu eegta ee hulus oo talaataa iyo rubco arbaca markaad ruba isu eegta labada makraj tabaayun baa ka dhaxeeya laba xadoo kasaaixiga waa mutabaayinaan yacni ismala tadaakulayaan ismala tawaafuqayaan oo cadad kaloo ka dhaxeeya oo qaybinayaana ma jiro maxaa la samaynayaa waa inaad midkood dhammaantii ka kala ku dhufataa saddex qaad afar ku dhufo ama afar qaadoo saddex ku dhufo labayo toban bay noqonaysaa sidaad tidhaahdaba kii aad tidhaahdaba laba iyo toban ayay masaladu noqonaysaa faalaslu itna cashara labayo toban weeye haddaba wuxuu sheekhu ina yidhi falusuulu usuusha wax laga dhisaa waa sabcatu waa toddoba ithnaani laba wa halaaatun saddex wa arbacatun afar wa sittatun lix wamaaniyatu sideed wasnaa cashara labiyo toban wa arbacatu wacishruun iyo afariyo labaatan dhaxal masale waxaad uga dhisi kartaa waxa weeye waa toddobadaa hadday laba iseegaysatiya hadday mid tahayba waa intaa faalusuulu sabcatu waa isnaani laba dee nisbaa ka baxaya wa halaaatun ulus baa ka baxaya ulusaan saddex wa arbacatun afar dee ruuc baa ka baxaya nisba waa ka baxa wa sittatun waa lix iyada yani sudus baa ka baxaya oo ulus baa ka baxaya oo ulusaan baa ka baxaya wa amaaniyatu sideed nis iyo rubuc iyo sumun baa iyana ka baxa wa sanaa cashara laba iyo toban oo ulus baa ka bixi oo rubuc baa ka bixi oo nis baa ka bixi oo ulusaan baa ka bixi wa arbacatu wacishruuna afar iyo labaatan yacni sulusaan baa ka baxaya oo sulus baa ka baxaya oo sudus baa ka baxaya ruucaa waxyaabada baa ka baxaya faralyaalkii qur-aanka lagu sheegay ee lixda ahaa xisaabtooda toddobadaa ka bixi mayso oo waa hagaageen siday ku noqotay faralyaalku lix bay haayeen faralyaalku hortuu lix bay haayeen والفروض المقدرة في كتاب الله ee sitatun baynu soo marnay lix bay ahaayeen dib ugu noqo markaad lixdii farada aad eegto ee halkaa uu sheekhu inoogu soo tiriyey oo dee nis iyo hulus iyo rubuc iyo sudus iyo sumum iyo hulusaan sow lix maaha lixdaasi waxay leeyihin laba xaaladood xaalad infilaadoo mid qura iyo xaalad ay laba iska saaran yihiin xaaladda ay kelida yihiin shan makhraj baa loo baahdaa niska iyo suluska iyo rubuca iyo suduska iyo sumunka sulusaanku isagu meesha uu ka baxaya oo makhraj wuxuu gelayaa asulus markay faral faral qura yihiin waxaa loo baahdaa shantaa waxa weeye waa marka ay keliyoobaan markaay tarkiibka yihiin ay laba iska saaran yihiinna laba makraj baa loo baahdaayoo dheeraada leanna afar xaaladood ka bixi maya inay labadan faralaysu ay mutamaasilan yihiin inay mutadaakilan yihiin inay mutawaafiqan yihiin inay mutabayinan yihiin hadday mutamaasilan yihiin oo sudus iyo sudus ay yihiin ama tadaakujiroo sudus iyo thuluth yihiin laba makraj uma baahdaane hal makraj ayuunbay u baahan yihiin leanna labada cadad ee mutamaasileynkaani midun bay u baahan yihiin labadan mutadaakileynkaani midun bay u baahan yihiin haddii tawaafuq ama tabaayun jirana makraj kale ayaa loo baahanayaa furuudda oo dhan kulmiya markaa mid wafqigii baa la qaadi ama dhammaantii baa la qaadi oo kakalaa lagu dhufan markaa laba makraj baa halkaana ka soo baxayo labiyo tobana oo labiyo toban muxuu ku soo baxayaa laba iyo toban wuxuu ku soo baxaa rubuc iyo sudus isa saaran waa haddii tawaafuq jiro ama rubuc iyo ulus ama rubuc iyo hulusayn leanna waa cadadka ugu yara rubuc iyo sudus laga wada helayo ama rubuc iyo hulusaan afar iyo labaatanna iyo afar iyo labaatano markay masalan tawaafuq jirana dee waa sumun iyo sudus tabayin markuu jirana sumun iyo hulusaan ayay noqonayaan oo cadadka ugu yara sumun iyo sudus laga helayaa waxa weeye waa afar iyo labaatan midda qabsoo waxaa jira faralyada qaar aan kulmin iminka faralka sumun la yidhaahdaa sulusna laba kulmo rubucna laba kulmo suma rubuc lama kulmayo dee sumunna islaamba wax ku dhexlaysay rubucna ama zawja ama zawj wax ku dhexlayay markaa lama kulmi karo sulusna lama kulmi karo oo sumun iyo sulus ma kulmaan waayo sumunka maxaa u shardiya inay awlaadi joogto zawjaa inay awlaadi joogto suluskiina dee inaan awlaadi jirin oo hooyada markaan awlaadi jirin bay suluska qaadanaysa akhaliunkana waa awlaadda xijaabaysaa saas daraaddeed baa ibnu haym oo kale wuxuu ku lahaa alfiyihiisa wasumnu fi lmiraasi laa yujaamicu sulusan walaa rubcan wa gayr waaqicin sumunku lama kulmo dhaxalka sulus iyo rubuc toban lama kulmo wax dhacana maaha ama wa sulusun wa sumunun laa yaxullaani manzila meel ma wada degaan labadaasi ma kulmaan laakiin kulma kulma markaa sheekhu wuxuu yidhi falusulu sabcatun waa toddoba isnaani wa alaaatun iyo wa arbacatun iyo afar wa sittatun iyo lix wa thamaaniyatun sideed wa itnaa cashara labiyatun wa arbacatun wa cishruun iyo afar iyo labaatan usuul ulmasaa'il waa intaa culamada qaar baa waxay ku siyaadiyeen laba asal oo labada asaloo masaa'il aljad walikhwa ayay ku kordhiyeen oo sideed iyo toban iyo lix iyo soddon labada asal masaa'il aljad ay ku kordhiyeen oo masalan hooyo iyo awow iyo shan walaala ah markay tahay waxayna sideed iyo toban baynu masalada ka dhisaynaa waayo cadadka ugu yeelayaa sudus saxiixa iyo sulusulbaaqi yeelanayaa waa siddeed iyo toban siddeed iyo toban markaynu hoyo saddex siino shan iyo toban baa soo hadhaya sulusulbaaqi oo shana baa ugu kala siinaya tobanka soo hadhayna walaalaha qaadanaya waxay u qaadanayaan laba midna waa lix iyo soddon oo nin baan iga ogday xaaskiisii iyo hooyadii iyo awow iyo toddoba ay waaniyiin oday xagga hooye ka walaalay xagga abbo ma xagga hooye xagga abbo waxay leeyihin waa cadadka ugu yar ee rubuc iyo sudus saxiixa iyo sulusulbaaqi yacni yeelanaya oo lixii soddonkii rubucii waa sagaal oo zawjadaa qaadan suduskii oo lixa hooyadaa qaadan koob iyo labaatanaasoo sulusulbaaqigooda na waxaa qaadanaya oo toddoba ah awowgaa qaadanaya inta afar iyo tobanka soo hadhayna toddobada walaalaha ayaa midnaba u qaadanaya marka labadaa farad ayay ku kordhiyeen qolyaa kalena waxay leeyihiin waa tasxiixe asal maaha ee waa tasxiix bay ku tegaysaa asal ahaan maaha iyaguna halkaas ka balaakiin waa tasxiix bay leeyihin qolyaa kalena waladii yacuulu minhaa ka cawlma ee ka mida masaa'ilkan asittatu weeye ilaa sabcatin ayay u cawlmi ka zawjin wa ukhtaynba weeye markuu sheekhu inoo sheegay usuushii toddobada asalnimle iyo masaa'ilku ka dhismaaray ka kacaan iyo labadaa lagu daray baa bulshada waa laysku haysa waa tasiix iyo me waa u asal la leeyahay ayaa masalooyinkan usuushan qaar baa cawlna qaarna ma cawlmaan markaa wuxuu yidhi waxa cawlmaa waa lix yani waxa cawlmaya lixda iyo labiyo tobanka iyo afar iyo labaatanka saddexaasa cawlma alaaatu minhuna qad tacuulu wa bacdaha arbacatun lacawla yacruha walan tilaamu afarna cawl iyo jabtoona ma galo saddexna waa cawlmaan saddexduna waa lixda iyo labiyo tobanka iyo afar iyo labaatanka cawl cawla maxaatim calayhi ado cawlku waxa weeye masalada waxaa joogaad laba qof amaba saddex ama wax ka badan oo faral leh sidii loogu dhisayey markaad ugu dhistay ee aada u qaybisaabaa wax dhinmeen habaa dhinmay faralyaalkii baa kaada ciriiriyoomay ciddaa uu ka dhignay ma ridi kartid meesha kama saari kartid wixiina u qaybsani mayso qaabkii masaa'ilka loo dhisayna waa inayna soo tilmaano saa doonta isaga dhisi maysid masaladii markaa intay ugu qaybsamaysay ayaad ugu dhisi dhammaantoodna naqsi baa wada gelaya waa haddii masalan dayn dee daran yeeshaan ay cid ku yeeshaan haddii qof masalan boqol kunoo dayna lagu yeesho konton un laga helo dee dadkii mid waliba kala barbu wixiisii waayayaa dardaarankiina isa saas leg wey tandawl faradku wacayn kara markaa wuxuuna yidhi masaladii ugu horraysay ee cawlantay baan arkayna waladii yacuulu minhaa waa sittatu waa lixda ilaa sabcatin toddobay gaadhaa ka zawjin wa ukhtayni waa zawjiyo laba hablooday xagga hooye iyo xagga abba ka walaalima xagga abburay ka walaal yihiin bal iminka u dhis zawjku dee nis buu rabaa habluhuna hulusaan bay rabaan hawsaan maaha waa mutabaayinaan soo maaha dee midkii qaadooka kale ku dhufo laba saddex ku dhufo waa lix haddaba lixdii haddaad zawja ku horraysiiso ood saddexdiisa siiso hablihiina afar sulsaana bay doonayaano saddex baa usoo hadhaya mid baa ka dhiman haddaad hablihi ku horrayso ood afartooda siisana odaygii waxa usoo hadhayaan labao mid baa ka dhimaya sidaa un markaa masaa'ilka halkii laga dhisayay kasoo unkamayana waa halkaa waxaa la samaynayaa wax awl la yidhaahdo awlkaasi waa maxay masaladii waxaad ugu dhisaysaa uun toddoba halkay lixaad kelaysaa toddoba ugaga dhisaysaa hablahana afar baad siin zawjkana waxaad siin saddex saasaa saasay kaga badbaadaysaa masale cawl ku jira haddaad istiraahda qaybina haddaad istiraahda qaybi oo lagu yidhaha bal wadaad waad lacagta noqday inaad masalada dhisto ood saa u dhista mooyaane yacni qalad baad ku gelaysaa wallahu aclam halkaa inoogu joogo